بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني قصة إدريس عليه السلام نبي الله إدريس عليه السلام قصة دي سايين كل حجرني wuxuu noqonayaa darsigaani marka darsiga afraad oo ugu dambeeya ayuu noqonayaa oon kusoo gebagabeynayno saddex dersi baan kaga soo hadalnay qodobkii ugu horreeya waxaynu kaga hadalnay abtiriskiisa iyo nebinimadiisa ayaynu sugaynay qodobkii kalena waxaynu kaga hadnay oo labaad macnaa qowlihi tacaala wa rafacnaahu makaanan caliya qodobkii saddexaadna waxaynu kaga hadalnay makaanu ibliis cafwan makaanu idriis calayhi salaam waxa weeye fi samaa nebigu meesha uu kula kulmay oo waxa weye nabiyullaahi idriis inuu kula kulmay nebigu fi samaai araabica qodobkan ugu dambeeya waxau odhanayaa dikru lkhilaaf culummada khilaaf ayaa ayay sheegeen fi zamaani idriis calayhi salaam horta idriis zamankeebuu ahaa wakhtigee buu ahaa waxaynu soo sheegnay markaynu qodobka ugu horreeyay ka hadlaynay nabiyullaahi idriis inuu shan oday ka socday nabiyullaahi aadam calayhi salaam oo sida abtiriska ay ku keeneen ibnu kathiirna uu ku soo guuriyey laakiin waxaynu nidhi aayad iyo xadiid maahee waa taariikh taariikhdana haddee runna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa wax aan ku nafiyena ma hayno wax aan ku sugnana ma hayno haddaba marka khilaafka culummada un baynu sheegaynaa waana kala rajaxaynaa culummada qaar waxay yidhaahdeen nabiyullaahi idriis calayhi salaam awalna waa soo ishaarnay inuu ahaa qabla nuux calayhi salaam oo nabiyullaahi aadam uu ka socdo shan oday oo uu galo shiith shiithna waa ina aadam bay dhaheen qaarna waxayba dhaheen waa nebi isaguna calaa kulli xaal marka qabla nuux inuu ahaa oo qaarna leeyihiinba ahlu taariikhu aadam buuba soo gaaray laakiin waa biitifaaq inuu nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuusan soo gaarin nebi aadam taasi khilaaf kuma jiro halkan marka culummada qaar baa u maray uu yiri nabiyullaahi waan sida ibnu kathiirna uu rajaxayo inuu nabiyullaahi idriis uu ahaa qabla nuux sidaa daraaddeed buu markuu qasasa ambiyaa ka sheekaynayo aadam idriis buu ku xijinayaa nabiyullaahi nuux buu markaa ku xijinaya waa dariiqa uu maray oo uu rajaxay ibnu kathiir inuu nabiyullaahi idriis yahay qabla nuux calayhi salaam qaar baa marka waxay yidhaahdeen culummada maya nabiyullaahi idriis wuxuu ahaa bacda nuux wuxuuna ahaa min ambiyaa'i bani israa'iil ayay yidhaahdeen waxay deliishadeen markaa saddex arrimood aayad iyo iyo xadiid iyo athar saddexdaasaan tilmaamaynaa aayadda waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wanabiyiina min bacdi waxay yidhahdeen wanabiyiina min bacdi waxay kutusaysaa nebiyadii inay ka dambeeyeen nebiyullaahi nuux calayhi salaam maadaama nebi maxamed saa lagu yiri nebiyullaahi idriis wuxuu soo gelayaa bay dhaheen wanabiyiina min bacdi taa waxaa looga jawaabo waxaa la yiri oo loogu jawaabay haddee nebi aadamba waa ka horreeyey nebi nuux oo laa khilaaf haddana nebi buu ahaa marka hadde wanabiyiina haddaad nebiyadii oo dhan ka dhigtid waxay noqonaysaa markaa nebi aadamna xagee geynaysa marka taas qodobka halkaas ayaa aayadda wax daliila kuma sugna waxaa kaloo looga jawaabay waxaa la yidhi nebiyullaahi nuux wuxuu ahaa awalu rasuulin oo khilaaf kuma jiro nebi iyo rasuulna waa kala duwan yihiin marka nebiya waa ka horrayn karaan nebi nuux laakiin rasuul baan ka horrayn aayadda halkaasaa looga jawaabay xadiid baa kuu soo haray xadiidkii hadda aynu markii dhoweed soo akhriyeynay oo ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi idriis kula kulmay hameenkii leylatul israa walmicraaj fi samaa'i araabica ayuu nebigu wuxuu yidhi Ee, markaan samada afraad imid oo igu yiri jibriil salaam waa nabiyullaahi idriise waan salaamay faradda uu markaa iga celiyo salaamtii iga jawaabay oo i salaamay ayuu wuxuu igu yiri marxaban bilakhi saalix wannabiy saalix waxay yidhaahdeen marka nebiyadoo dhan labay u qaybsameen nebiyadii uu samada nebigu kula kulmay nabiyullaahi aadam iyo nebi ibraahim waxay yidhaahdeen marxaban bil- binnabiyi saalix walibni saalix leanno nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed waa duriyadii nabiyullaahi ibraahim oo laa khilaaf oo nabiyullaahi ismaaciil ibnu ibraahim buu gelaya marka waa wiilkiisii waa faraciisii marka bilakhi ma dhihina bilibni saalix buu yiri nebi aadamna iyadu dee waaba abulbashar weeye nebi aadam oo kulligeen baa gelayna marka bilibni saalix buu yiri waxay yidhahdeen marka haddii nebi idriis uu nebi nuux ka horreeyey awowayaashii nebigu ka mid noqon lahaa waayo waxay leeyihiin nebi nuux ee, wuxuu galaa nebi idriis Ma- bay macnaha halkaasuu baa iyada la yiri marka waxay yidhahdeen haddii nebi nuux uu ka horreeyey wuxuu odhan lahaa marxaban bilibni saalix sida aadam iyo ibraahim ay yidhaahdeen halkaas marka ibnu kathiir baa ka jawaabay wuxuu yidhi arrintaa wax daliila kuma sugna waayo waxaa dhici kartaa inuu raawigii una xifdiyin waxaa kaloo dhici kartaa tawaaducan inuu u yiri maadaama nebigu uu yahay nebi maxamed ee, afdalu lkhalqi ama afdalu lambiya uu yahay uu og yahay inuu tawaaducay baa dhici karta sidaa daraaddeed marka taana daliil kuma sugnaa la yidhi xadiidkaana musallam waa noqon waaye halkan marka ayay waxay yidhaahdeen eh, labadaas adilba saasaa looga jawaabay waxaa soo haray qowl uu leeyahay cabdullaahi ibni cabaas iyo cabdullaahi ibni mascuud ay leeyihiin oo imaamu bukhaari ayaa waxa uu warinayaa isagoo ku warinaya bisiiqati tamriid wuxuu leeyahay yudkaru marka imaamu bukhaari haddii uuna xadiidka sanad ku warinaya atharka laba unbuu mid ku wariyaa inuu jasmiyo oo yidhaahdo qaala ibnu mascuud oo uu jasmiyo markaa waa athar sugan wa haddii laakiin uu yidhaahdo yudkaru iyo yurwa iyo ruwiya bisiiqati tamriid baa la yidhaha waa siiqa daciifa sidaa daraaddeed marka wuxuu yidhi wayudkaru waxaa laga sheegay cabdullaahi ibni mascuud iyo cabdullahi ibni cabaas inay yidhaahdeen nebiyullaahi idriis qowluhu tacaala markay fasirayeen wa ina ilyaasa la min almursaliin bay waxay yidhahdeen ilyaas iyo idriis waa hal nebi waana min ambiyaa'i bani israa'iil marka waa athar labadaa athar marka xaafid ibn xajar markuu fatxulbaariga uu sharaxayo labadaa athar waxa uu leeyahay atharka cabdullaahi ibni cab- mascuud waxaa xiriiriyey oo sanadkiisi ku keenay ibni abi xaatim iyo cabdi ibni xumayd bisanadin xasan marka cabdullaahi ibni mascuud waa ka sugan tahay bisanad xasana inuu yiri ilyaas iyo idriis waa isku mid hadde waa qowlkiisa iyo tafsiirkiise ma aha xadiid aayadna ma aha amaa atharka cabdullaahi ibni cabaas waxa weeye waa daciif buu yiri oo xaafid ibni xajar waa daciifinaya marka atharka cabdullaahi ibni mascuud unbaa xasana buu yiri oo fatxulbaariga saasuu ku tilmaamaya ee ee atharka ibni cabaas waa daciif halkaa marka saddexdii daliilba ee sidaasay noqoto wuxuu leeyahay marka ibnu kathiir raximah llahu tacaala uu rajaxayaa wax daliila kuma sugna afarkaas iyo aayadda iyo kulli qowlka saxiixa ah oo raajixa waxa weeye nabiyullaahi idriis inuu yahay qabla nuux calayhi salaam sidaas ayaynu doorannay oo rajaxnay tartiibka uu qasas alambiyaa ku keenayna waa saas marka maadaama imaam ibnu kathiir uu yahay mu'arikh mujtahida imaam ah isaga ayaan ku raacay oo waxa weeye waan arkay culimo kale oo rajaxaysa dhinac kale laakiin ibnu kathiir baan doortay oo waxa weeye waxaa raajix ila noqotay inuu nabiyullaahi idriis yahay qabla nuux calayhi salaam wallahu aclam ugu dambayntii ee, ee, qisatu nabiyullaahi idriis intaasay ku eg tahay waxaynu ka faa'iideynaa marka waa qiso gaaban weeye waxaynu ka faa'iideynaa awalan nabiyullahi idriis calayhi salaam inuu yahay min alambiyaa oo ilaahay sugay wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nabiya marka ilaahay waana ammaanay oo sidiiq ayaa lagu tilmaamay darajatu sadiiqiin waxaana la sheegay inuu nebi yahay labadaa darajo isku darsaday darajada saddexaadna wa rafacnaahu makaanan caliya ilahay inuu kor u qaaday marka waa soo tilmaanay rafcu darajaad inay macnawina noqon karto xisina noqon karto marka haddaynu rajaxnay inuu waxa weeye macnawi ay tahay oo kor loo qaaday oo ilaahay samada afraad geeyey oo sidii nebiyadii kaleba samada loogu soo arkay oo nebigu ugu soo arkay ay la mid tahayna haddee darajadiisiiy wanaaggiisi baa ilahay kor u qaaday haddii sidii nebi ciise isagoo hayiyo nool la qaadayna hadde ilaahay waa awoodaa oo labadaba waa wax dhici kara waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo aynu aaminaynaa waxa weye nabiyullahi idriis inuu yahay nebi min alambiyaa mana aha min ambiyaai bani israa'iil oo khilaafkaas geli mayno waayo sidaas ayaa lainoogu sheegay inuu nebi ahaa baynu u qaadanaynaa oo waxa weeye saasaynu ku daynaynaa amaa qisadan aynu soo marnay oo ah in kor loo qaaday oo melag qaaday arrintaa waxaynu nidhi waa israa'iiliyaad mana beeninayno mana rumaynayno oo waxa weeye kacab uu sheegay waxaan ku radinana ma hayno waxaan ku been ku rumaynana ma hayno marka nabiyullaahi idriis calayhi salaam abtiriskiisiina wuu inoo sheegay ibnu kathiir oo wuxuuba inoo tilmaamay shan oday keliya inuu nebiyullaahi aadam ka socdo oo uu abtiriyey waalcilmu cindallaah ilaah baa garanaya marka inay sidaas ay sax tahay laakiin waa taariikh waxoo dhan waa taariikh iyo waxa weeye mu'arikhiin ayaa qoray oo waxa weeye ama kutubtii hore oo reer bani israa'iil iyo ayaa laga soo guuriyey laakiin inagu ma hayno aayad iyo xadiid odhanaya saasuu wakhtigaasu ahaa iyo sidaasay arrintiisu waa sheegnay oo waxa weeye nabiyullaahi idriis aayadda qur-aanka oo fii suurati maryam iyo waxa weeye maaragtay xadiidkaas leylatul israa walmicraaj ayuunbaa lagu sheegay oo labadoodaba laynagu yiri aayaddana nebinimadii iyo ay sugaysay rafcu darajaad xadiidkana la inoogu sugay inuu waxa weeye maaragtay ku sugan yahay oo nebigu kula kulmay waxa weeye fi samaa'i araabica marka intaa ayaynu ictiqaadaynaa una daynaynaa waalcilmu cinda allah waxaynuna qaadanoo rajaxnay inuu nebiyullaahi idriis ka horreeyey nebi nuux waxaana ku xiga qisada saddexaad aynu ku keeni doonaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin